أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة أبو بكر بن محمد الشطى رحمه الله تعالى ويجب عليه أيضا أن يعرف ما يجب في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام وما يستحيل وما يجوز وجملة ذلك تسع ويجب عليه على كل مكلف qof walboo mukallaf ahee qaangaar ah waxaa waajib ku ah dushiisa aydan laabashe sidii hore oo kale oo caqaa'idkii aannu soo marnay sida qof walba ee qaangaar ay waajib u ahaayeen inuu barto haddana waxaa waajib qof walba ku ah an yacrifa inuu garto maa ayaladii ki yajibu waajibaya fii xaqi rusul rususha xaqooda wixii u waajibaya waa inuu garto calayhim asalaatu wassalaam waxaa kaloo sheekhu uu ku leeyahay raximahu llahu tacaala sidii qofka ay waajib ugu tahay inuu barto sifaadka iyo tilmaamaha ilaahay iyo waxa ilaahay mustaxiilka ah iyo waxa ilaahay u baahan waxa ilaahay u bannaan subxaanahu wa tacaala haddana sidaas oo kale waxaa waajib ku ah inuu barto rususha intii oo kale waxa rususha waajib ku ah iyo waxa mustaxiilka ah iyo waxa rususha u bannaan saddexdaa inuu haddana barto waa waajib wamaa iladii kiina uu barto yastaxiilu mustaxiilka ah rususha wamaa iladii kiina uu barto yajuusu bannaan oo rususha ku bannaan wixii rususha u waajibay wixii mustaxiilka ah iyo wixii ku bannaan rususha saddexdaba qofku inuu kala barto waa laga maarmaan maadaama rususha rumayntoodu ay ka mid yihiin arkaanu اliimaan oo xadiiskii jibriil waxaanu ku soo qaadannay arkaanu اliimaan waxaa ka mid ahaa aliimaan biاrusul in rususha la rumeeyo see marka qof aadan sifaadka iyo tilmaamaha u waajibka ah iyo waxa ka mustaxiilka ah haddaadan garanaynin sidee u rumayn walidaalika marka sheekha wuxuu tafaasiil iyo faahfaahin uu ka bixin maadaama rususha in la rumeeyo arkaanuuliimaan ay ka mid yihiin maxaa rususha u waajibay maxaa ka mustaxiila maxaase u bannaan wa jumlatu daalika almadkuur arrinkaa la sheegay jumladiisuna tiscun sagaalow arrinkaas guud ahaan haddii laysku geeyo waxyaalaha rususha u waajibayo waxa mustaxiilka ee waxa bannaan waa sagaal tiscun min asifaat arbacun minhaa waajiba afar waa waajib wa arbacun mustaxiila afarna waa mustaxiil wa waaxidatun jaa'iza hal tilmaanna waa tilmaan ku bannaan ambiyadaya rususha ilaahay وإنما xملنا كلاaمه على mا يجiب معرiفaته تفصيiلا waxaanu ku xambaarnay شheekha hadalkiisa inuu ula jeedo waxyaalaha faahfaahin in loo barto ay waajib tahay waa sagaalka لأن الأربcaة الwaaجiبة afarta waajibka hiya bacdu ma يجiب lahم عalayهim الصaلاaةu وaسلاam afartan hadda sheekhu noo sheegi doono waxyaalihii rususha u waajibay oo dhammaystiran ma aha waa qayb ka mida qayb ka midow haabitatun lahum liannahum maxaa yeelay rususha calayhim asalaatu wassalaam haabitatun lahum rususha waxaa u sugnaatay jamiicu alkamaalaat albashariya waxyaalaha kaamil yeelaya maraatibtooda iyo darajaadkooda oo kamaalaadka bini aadamka ah dhammaantood ayaa rususha u waajibaysa wa hiya kamaalaadka waxyaalaha rususha ilaahay uu ku kaamil yeelay oo darajadooda iyo maqaamkooda ilaahay uu gaarsiiyana laa tanxasiru kuma koobmayso fi larbacati almadkuura afartan la soo sheegay kuma koobmayso sifaadka iyo ammaanta ambiyada iyo wanaagga rususha iyo ambiyada ilaahay afartan kuma koobna walam yukalifna ashaaricu laakiin sharcigu naguma kalifin tafsiilan si faahfaahina inaan u baranno إلا بمعرفة ما نصب لنا عليه دليلا تفصيليا وهي هذه الأربعة wixii laakiin sharcigu uu noo faahfaahiyey ayaa waajiba inaguna si faahfaahsan inaan u baranno waana afartan la soo sheegay wa anna alarbacata almustaxiilata calayhim afarta tilmaamoodoo lagu leeyahay rusushay mustaxiil ka yihiinna sala allahu calayhi wasalam hiya bacdu maa yastaxiilu calayhim waxyaalaha rususha mustaxiilka ah qeyb ka mida weeye iyaguna ee ma aha mustaxiilaadkii rususha in afartan ay ku kooban yihiin ma aha وإنما قلنا waxaan nidhi إنها بعض mا يستحيiل لأنa كuلa نqص مaxaa yeeley نسqاan kasta oo يkhiل wax u dhimaya بمaraatibihim العaلية daraجaadkooda sareeya نسqاan walba oo wax u dhibaysa يستaحيiل عaلayهim rusuشha مستaحيiلay ka yahay وهuوa laa ينxasir waxyaalaha مستaحيiلaaتkuna kuma koobna في هذiهi الأربعة waxa rusuشha مستaحيiل ka ah aفartan kuma koobna idinna qaa'isu maxaa yeelay waxyaalaha ceebaha iyo nusqaanta ah allatii ceebahaas oo laa taliiqu bihim ambiyada iyo rususha aan u habboonayn almustaxiila calayhim ee mustaxiilka ka ah laa nihaayata lahaa iyagana dhammaad ma leh waxyaalaha ceebaha rususha aan loo oggolayn oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka fogeeyey wax dhammaada maan lama soo koobi karo laakiin sida inta sharcigu faahfaahiyey un baa loola jeedaa afarta ee afartani ha u fahmin wax kaloo mustaxiilka ah rususha inaysan jirinin sidaa ha u fahmin wax walboo ceeba wax walboo ceebaha mustaxiilka ah iyo wax walboo nusqaan ah afartan lagu leeyahay rusushay u waajibaanna ha u fahmin in lasoo koobay kamaalaadkii rususha iyo ammaantii rususha inay afartan ku kooban yihiin ha u fahmin laakiin afartani waa inta sharcigu uu noo faahfaahiyey intii sharcigu noo faahfaahiyey unbaa si faahfaahina in loo fahmo oo loo barto ay waajibta laa nihaayata lahaa ilaa annahaa lamaa kaanat aldaadan tilmaamahan afartaa markay noqdeen waxyaale lid ah limaa qaama adaliilu calayhi min alwaajibaati lahum calayhim asalaatu wasalaam ikhtasara almusanifu raximahu llahu tacaala calayha maadaama waajibaadkan afartaa lidkooda ay yihiin mustaxiilaadku intaasuu sheekhu ku gaabiyey laakiin kamaalaadka ambiyada iyo rususha lama soo koobi karo waxyaalaha mustaxiilka ahna sidaasoo kale aada ayay afartan uga fara badan yihiin falwaajibu rususha waxaa u waajibay asidqu runwood sifaadka tilmaamaha ilaahay u waajibay waxaa ugu soo horeeya rasuul walba waxaa u waajibay sifaadkiisa inuu wax walba uu ka run sheegay wax walba oo xagga ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka sheegay oo adduunyada ku saabsan aakhirada ku saabsan diinta ku saabsan inuu rasuulku uu ka run sheegay oo waxaa mustaxiil ah rasuul rususha ilaahay ambiyada ilaahay ka mid a inuu been sheego waa mustaxiil amaa makhluuqaadkan kale ee ambiyada iyo rususha ilaahay ka soo haray iyagu beenna way sheegaan runna way sheegaan makhluuqaadkan kale ambiyada iyo rususha ka soo haray beenna way sheegaan runna way sheegaan amaa rususha ilaahay laa yukhbiruuna ilaa can sidqin run maahana wax kale kuma hadlaan ambiyada ilaahay waalaamaanatu ammaanadii ayaa u waajibtay waxyaalaha rususha u waajibay waxaa kaloo ka mid ah qodobka labaad ah ammaana ammaana waxaa loola jeedaa ay cismatuhum daahiran wa baatinan muuqaalkooda kore iyo muuqaalkooda hooseba in ilaahay uu ka ilaaliyey min alwuquuci fii muxaram aw makruuh wax xaaraama inay ku dhacaan ama wax karaahiya ay ku dhacaan ow mubaaxin calaa wejhi kownihi mubaax ama wax mubaax ahoo mubaaxnimo ay u samaynayaan inay ku dhacaan oo mubaaxa markay samaynayaan xataa waxay u samaynayaan calaa niyati taqarubi ila allah inay ilaahay ugu dhowaanayaan markay wax cunayaan cuniddaa inay cibaadada ay awood ugu yeeshaan markay hurdayaan hurdadaas ay hurdayaan waxay u niyeysanayaan qiyaamuleylka iyo tahajudku inuu ugu fududaado oo xilli wanaagsan ay soo kacaan marka waxyaalo mubaaxaada xataa hadday samaynayaan waxay u samaynayaan biniyati taqarub ila allahi subxaanahu wa tacaala inay ilaahay ugu dhowaadaan marka ammaanadaasina waa waajibo waxaa u waajibay waxyaalo xaaraama iyo karaahiyo in ilaahay ka ilaaliyey ambiyada iyo rususha ilaahay oo waxaan ku bannaanayn ambiyada iyo rususha ilaahay ficil karaahiye ah ama wax xaaraam ah qowl ha noqdo ama ficil ha noqdo inay sameeyaan waa mustaxiil watabliiqu gaarsiin ayaa u waajibtay ambiyada iyo rususha ilaahay ambiyada iyo rususha ilaahay waxyaalaha u waajibay waxaa ka mida tabliiq gaarsiin ay tabliiqu maa umiruu bitabliiqihi lilkhalqi wixii loo soo dhiibay oo diin ah oo inay khalqiga gaarsiiyaan ah inay gaarsiiyaan waajibu oo waxaa weeye rasuul ama nebi qariyey waxyaalihii la amray inuu makhluuqa gaarsiiyo qeyb ka mida qariyey ma jirin waana mustaxiil waalfadaanatu faham dheeraada ayaa u waajibay bimacnaa alfahmu zaa'id calaa fahmi اlmakhluuqiin fahmada fahamka iyo caqliga makhluuqa caqli kaloo dheeraad ka ah oo ziyaado ah ayaa ambiyada iyo rususha ilaahay rabbi uu ugu deeqay subxaanahu wa tacaala walidaalika rasuul kasta ee ilaahay uu soo dirayey wuxuu ahaa akmal wa acqal wa afdal khalqi illaahi subxaanahu wa tacaala waa caalamkaas iyo casrigiisa khalqiga jooga qofka ugu oqoonta badan oo ugu caqliga badan oo ugu garaadka badan oo ugu fahamka badan u ahaa rasuul walba casrigiisa isagaa ugu caqli badnaa uguna fadli badnaa amaa nebigeenna sala allahu calayhi wasalam fa huwa acqal wa afdal alkowni biajmacihi wa biasrihi koonka iyo makhluuqaadkao dhan nebigeennu wuxuu ahaa qofka ugu caqliga badan ugu garaadka badan uguna fadli badan sala allahu calayhi wasalam marka waxyaalaha u waajibay rususha waxaa ka mid a fadaana oo loola jeedo faham zaa'id ah oo makhluuqaadka kale ay dheer yihiin oy ka caqli badan yihiin ka oqoon badan yihiin ka faham badan yihiin walidaalika nebiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam markii uu la doodayey ninkii madaxda ahaa ee la dhihi jiray namruud nabru namruud markuu la doodayey nebiyullaahi ibraahim markuu nebiyullaahi ibraahim wuxuu ku yidhi ilaa namruud wuxuu sheegtay ilaahnimo markaasuu nebiyullaahi ibraahim la dooday wuxuu yidhi haddaad ilaah tahay ilaahay waxbuu nooleeyaa waxna waa dilaahe adiguna bal wax noolee waxna dil aanu ku aragni markaasuu laba qof oo shacabkiisa ka mida intuu soo qabtay ayuu midna diloo qoorta ka gooy midna waa fasaxay oo uu iska cafiyey markaasuu yidhi anigu waa kaasoo midkaan dilay dee aniga xaqiiq ahaan u dilay midka aan fasaxayna anigaan nooleeyay buuhi marka waa arrin dadka maangaabka ah uu ku khaldi karo nabruud dadka maangaabka ah ee caqliga weyn aan lahayn arrinuu ku khaldi karo wey marka wuxuu sameeyey nebiyullaahi ibraahim arrinkaasoo kale mandiqu wuxuu yidhaha safsadda safsadda waa wax yacni baadil ah oo lebis xaqa loo yeelay arrin safsadadaasi aysan suurtogal ka ahayn ayuu nebiyullaahi ibraahim u sheego wuxuu yidhi fa ina allaha ya'tii bishamsi min almashriq faأti biha min almaqrib wuxuu yidhi ilaahay qoraxda wuxuu kala yimaadaa dhinaca bariga oo qoraxdu markay soo dhalanayso dhinaca barigay adduunka uga soo dhalataa qoraxda wuxuu yidhi berri adiguna waxaad ka keentaa dhinaca galbeedka meesha hadda qoraxdu ay u dhacayso qoraxda kala imaad buuhi fabuhita aladii kafar ilaahay wuxuu yidhi gaalkii wuu jahwareeray ilaa tan waxaa weeye safsadda suurtagal ma aha dadkana laguma khaldi karo dadkana laguma khaldi karo ma dhihi karo qoraxdii anigu waxaan ka soo dhalin dhinaca galbeedka marka walidaalika si dadka la dooday iyo dadka mucaanidiinta ay uga dood badiyaan oo aan xujada looga hoos bixinin ayaa rasuul walba oo ilaahay soo diraya wuxuu siiyey caqli dheeraad ah iyo faham dheeraad oo si fudud uu markaas qofka la doodaya uu xujada uga rayn karo qofka la doodaya oo ka hor imaanaya si fudud uu xujada uga rayn karo waalmustaxiilu waxa mustaxiilka ka ah ambiyada iyo rususha ilaahay alkadibu beenw oo waxay ka soo horjeedaa runtii runtii oo u waajibay ambiyada iyo rususha ilaahay waxaa ka soo horjeeda been waxaa mustaxiil ka ah ruux nebi ah ama rasuul ah inuu been sheego mustaxiil waalkhiyaanatu khiyaanadii ayaa mustaxiil ah qof rasuula ama nebi ah inuu khiyaano sameeyo bificlin muxaram ow makruuh waxyaalo karaahiyaha inuu khiyaano ku sameeyo ama waxyaalo xaaraama inuu khiyaano ku sameeyo waa mustaxiil wa kitmaanu shay-in shay qarintiisii ayaa mustaxiil ah shaygaas oo mimaa iladii kii ka mida umiruu rususha ilaahay la faray bitabliiqihi shaygaa gaarhsiintiisa oo khalqiga ay gaarhsiiyaan la faray inay wax ka mida ay qariyaan haba yaraadee waa mustaxiil oo ambiyada ilaahay rususha ilaahay waxaa ka mustaxiila waxyaalo la amray oo la yidhi gaarhsiiya khalqiga inay qeyb ka mida ay qariyaan oo makhluuqiyo ummaddii loo soo diray ay ka qariyaan wax dhici kara ma aha waa mustaxiil waalbalaadatu damiinnimadii ayaa mustaxiil ah qof rasuula in caqligiisu yaraado oo fahamkiisu uu yaraado oo qof aan waxba fahmi karinoo damiina uu noqdo waa mustaxiil maxaa yeelay haddii rasuulku uu damiin noqdo ama caqligiisu uu yaraado waxaa imanaya in laga xujo badiyo waxaa imanaya in hadalka laga hoos bixiyo waxaa imanaya meelo fara badan in lagu gaado ayaa imanaya walidaalika ilaahay wuxuu mustaxiil ka dhigay ruux rasuul ah ama nebi ah inuu balaado sifadaas ay ku dhacdo damiinnimo ama fahamkiisu uu yaraado fahamkiisu uu naaqis noqdo ilaahay mustaxiiluu ka dhigay subxaanahu watacaala waljaa'isu midka bannaan fii xaqihim xaqi rusul rususha xaqooda waxaa ku bannaan maa shay shaygaasoo huwa isaguba min alacraadi tilmaamo ah tilmaamahaasoo albashariyati ee bini aadamka loo nisbeeyey allatii tilmaamahaasoo laa tu-addii aan gaarhsiinaynin ilaa naqsin nusqaan aan gaarhsiinaynin fii maraatibihim rususha darajooyinkooda aan nusqaan gaarhsiinaynin darajooyinkaasoo alcaliyati ee sarraysa waxaanu soo qaadannay afar shay oo rususha u waajibtay iyo afar shay oo mustaxiilka ah siddeeddaasaanu soo qaadannay halkii shay oo noo dhimanaa waa waxa ku bannaan ambiyada iyo rususha ilaahay ambiyada iyo rususha ilaahay wuxuu ku yidhi sheekhu waxaa ku bannaan waxyaalaha bini aadamka ku dhaca waxyaalaha bini aadamka sifooyinka iyo tilmaamaha bini aadamka ku dhaca tilmaamaha bini aadamka ku dhaca iyagana wuu ku dhacaa laakiin waxaa shardi ah allatii laa tu-addii ilaa naqsin fii maraatibihim alcaliya laakiin waxaa shardi ah tilmaantaas bini aadamka ku dhacay in ayaga darajadooda iyo martabada ilaahay uu gaarsiiyey inaysan dhaawacaynin waa shardi wixii bini aadamka ku dhaca laakiin sharaftooda dhaawac ku ah iyagana kuma dhici karaan ambiyada ilaahay oo maalan tusaale ahaan waxaa ka mid a dembi oo kale ama ha noqdo dembigu sagiira aw kabiira dembi yar ha noqdo ama dembi weyn ha noqdo ambiyada iyo rususha ilaahay kuma dhaco waxaa ka mid a junuun waali inuu qofku caqliga dhan intuu waayo rasuulku uu waasho waa mustaxiil kuma dhaco laakiin bini aadamka kale sifadaas way ku bannaan tahay oo way ku dhacdaa maxaa yeelay rasuulka ama nebiga haddii waali ay ku bannaanaan lahayd waxaa iman lahaa mas-uuliyaddiisii inuu gabo in diintii wax fidiyo la waayo in mas-uuliyaddiisii uu ka gaabiyo ayaa iman lahayd lidaalika marka waxyaalaha dhaawacaya ama nusqaan gaarsiinaya darajadooda kuma bannaana laakiin wixii sifaadka kale oo bini aadamka ku dhaca way ku bannaan tahay ambiyada iyo rususha ilaahayna laakiin bishardi inaysan darajadooda aysan dhaawacaynin maxaa ka mid a waxyaalahaas bini aadamka ku dhaca darajadoodana aan waxba nusqaaminaynin wadaalika kalakli cuniddii oo kale washurbi cabitaankii oo kale waaljimaaci jimaaci kulankii haweenka oo kale oo xaasaskooda inay kulan la yeeshaan walmaradi xanuunkii oo kale maradkaasoo alkhafiifi ee fududaa waa tilmaamaha ku dhaca bini aadamka oo darajadooda aan dhaawacaynin tusaale ahaan waxaa ka mid a rasuulku inuu wax cuno waxna cabo way ku bannaantahy waxaa kaloo ku bannaan rasuulku inuu caruur dhalo inuu xaasas guursado inuu xaaskiisii uu la kulmo sida bini aadamkuba xaasaska ay ula kulmaan ay caruur u dhalaan ay u guursadaan sifadaasi way ku bannaan tahay ambiyada iyo rususha ilaahay waxaa kaloo sidaas oo kale ku bannaan jirooyinka fudfudud almaradi alkhafiif almarad alkhafiif oo kale maxaa ku baxay almarad athaqiil waxaa ku baxay jirada culus jirooyinka culus oo maskaxdooda iyo maankooda iyo caqligooda wax u dhibaya sida waalli oo kale iyo wixii la mid ah kuma bannaana ambiyada iyo rususha ilaahay walidaalika markaa rasuulka rususha inay ku bannaan yihiin sifaadkaas kaalakli waashurbi waaljimaac waalmaradi alkhafiif inay ku bannaan tahay inuu qofku aamino oo caqiidadiisa u aamino waa muhim maxaa yeelay waxyaalaha nasaarada ama yahuuddu ay ku gaaloobeen qaybaha ka mida waxaa ka mida inay aamineen markii rasuulka lasoo diray oo ambiyada ilaahay lasoo diray ayaa waxay aamineen ay caqiideeyeen rasuulka shuruuddiisa inay ka mid tahay inuusan waxna cunin waxna cabbin fahamkaas khaldan ayaa yahuuddii iyo nasaaradii iyo gaaladii kaleba ay qaateen markaasay markay arkeen nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam oo wax cunaya oo wax cabbaya oo guursanaya carruur dhalaya markay arkeen waxay yidhaaheen rasuul ma aha oo waxay aamineen caqiide xumideeda rasuulku inuusan waxna cunin waxna cabbinoo sidii malaa'igtoo kale uu u dhaqmo saasay aaminsanaayeen gaalada walidaalika markaasay nebigeenna sala allahu calayhi wasalama waxay dhihi jireen wa qaaluu maa lihaada arasuuli ya'kulu طacaama wa yamshi fi laswaaq waxay yidhaaheen maxay tahay rasuulkan cuntada cunaya oo suuqyada dhex maraya oo suuqa ka soo adeeganaya muxuu yahay waa caqiide xumo caqiide xumo iyaga gaalada u geysay weeyo waxay islahaayeen rasuul shuruuddiisa waxaa ka mid ah inuusan waxna cunin waxna cabbin waxna guursanin sidii malaa'igta habkii malaa'igtoo kale uu u dhaqmo saasay caqiide xumadooda aaminsanaan jireen markay arkeen nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam oo wax cunayo wax cabbaya markay arkeen oo guursanayo carruur dhalaya rasuulnimadiisii ay inkireen oo waxay yidhaaheen rasuul ma aha maadaama wax cunayo oo wax cabbayo walidaalika marka waa qodob asaasiya ambiyada ilaahay rasusha ilaahay qofku inuu kala barto waxa u waajibay waxa mustaxiilka ka ah iyo waxyaalaha ku dhici kara oo darajadoodii aan wax u dhibaynin inuu sidaas u kala fahmo waa daruuri qofku si uusan ugu dhicin waxyaalihii gaaladii hore ay ku dhaceen oo nebiga ay ku yidhaaheen sala allahu calayhi wasalam maa lihaada arasuulu ya'kulu acaam wa yamshi fi laswaaq fahum ambiyada ilaahay calayhim asalaatu wassalaam akmalu nnaasi dadka kuwa ugu kaamilnimada badan wey caqlan min caqlin xagga caqliga iyo wa cilman min cilmin xagga aqoonta ambiyada ilaahay rasusha ilaahay caqli markii la yidhaaho iyo cilmiga aqoon markii la yidhaaho waa khalqiga ilaahay ee makhluuqa ilaahay kuwa ugu aqoonta badan uguna caqliga badan sidaa qofku inuu caqiideeyo oo u aamino waa waajib bacahahum ullaahu ilaahayaa soo saaray ambiyada iyo rasusha ilaahay wa adhara ilaahay wuxuu muujiyey sidqahum ambiyada iyo rasusha ilaahay runtoodii ayuu ilaahay caddeeyey oo uu muujiyey bilmucjizaati mucjizooyin ayuu ilaahay ku muujiyey mucjizooyinkaasoo aldaahirati ee iska muuqda oo iska cadcad ambiyada ilaahay rasusha ilaahay inay run sheegayaan waxaa muujinaya ilaahay inuu u yeelay mucjizooyin mucjizooyin ayaa rasuul walba iyo nebi walba ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ugu deeqay waxaa ka mid ahaa nebigeenna sala allahu calayhi wasalam mucjizooyin aan la soo koobi karin oo aada u fara badan ayaa ilaahay ugu deeqay nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa ka mid ahaa annahu yaraa min waraa'i khalfih min waraa'i dahrih dhabarka gadaashiisa inuu wax ka arki jiray nebiga sala allahu calayhi wasalam sida hortiisa wax uga arkayo uu gadaashiisana wax uga arki jiro isagu mid ay ahaayeen nebiga sala allahu calayhi wasalam horey iyo gadaal waxaa ka mid ahaa farihiisa nebiga sala allahu calayhi wasalam in biyo intaasoo kun oo asxaabta ka mid ah inay ku weyse qaateen biyo ka burqaday faraha nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa ka mid ahaa nebiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi geedaha inuu amar siinayey oo geedaha geeqaybo ka mid ah inuu amar siinayo meel isagoo doonaya inuu xaajo ku guto ayaa nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu waayey wuxuu isku asturo meeshuna masquul ma lahayn marka geedo agtiisa joogay ayuu nebigu amar siiyey sala allahu calayhi wasalam oo geed walba wuxuu yidhi meeshaada ka soo tage aniga astur ii noqo geedihii waxay qaateen amarkii nebiga sala allahu calayhi wasalam waxayna hareereeyeen oy astur u noqdeen nebigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayh mucjizooyin intaas ka fara badan ayaa ilaahay ku ayiday nebigeenna sala allahu calayhi wasalam marka mucjizooyinkaas waxay ka dhigan tahay rumayn waa rumayn ilaahay uu rumeeyey oo uu sheegay inay run sheegayaan ambiyada ilaahay waxa ay inoo sheegeen dhammaan ay ka run sheegeen faballaguu ambiyada ilaahay waxay gaadhsiiyeen amrahu ilaahay amarkiisii iyo wa nahyahu ilaahay nahyigiisii wixii ilaahay uu reebo can ilmacaasi waalmunkaraat wixii ilaahay bini aadamka iyo makhluuqa uu ka reebay oo dembi ahna ummadda way u sheegeen oo waxay yidhaaheen waxaasi waa dembiya iska ilaaliya wixii amarkii oo khayraadkii iyo cibaadadii ilaahay amrana way gaadhsiiyeenoo ummadda way u sheegeen wa wacdahu ilaahay ballanqaadkiisii liahli asacaadati bihawaab dadka liibaanay in abaalmarin iyo janno ilaahay u ballanqaaday way soo gaadhsiiyeenoo ummadda way u sheegeen wa waciidahu ilaahay hanjabaaddiisiina dadka way soo gaadhsiiyeen oo liahli shaqaawati bilciqaab dadka ayaan darradu ku dhacday oo dunuubta iyo macaasida sameeyey in ilaahay uu ciqaabayo aakhiro oo naar uu geynayo waciidkaasi hanjabaaddaasna way soo gaadhsiiyeen oo ummadda way u sheegeen wayajibu calayhi qof kastoo mukalafa waxaa waajib ku ah aydan sidii hore oo kale an yacrifa inuu garto arusula rususha inuu garto rusushaasoo almadkuuriina lagu sheegay fi lqur'aani qur-aanka kariimka ah lagu sheegay tafsiilan min tafsiilin si faahfaahin ah inuu u barto waa waajib wa hum rususha qur'aanka lagu sheegay alkhamsatu waalcishruun alkhamsatu waalcishruun wey meesha sharaxa waalcishriin u dhigay ya u dhigay waalcishruun wey waaw alkhamsatu waalcishruun waa shan iyo labaatan rasuul oo magacyadooda ilaahay qur'aanka kariimka uu ku sheegay shan iyo labaatankaas in si gaara magacyadooda qofka uu u barto maadaama qur'aanka kariimka lagu sheegay iyaduna waa waajib oo shan iyo labaatankaas waxa weeye nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayhi magiciisa iyo nebiyullaahi ibraahim iyo nebiyullaahi muusa iyo nebiyullaahi ciisa iyo nebiyullaahi nuux nebiyullaahi aadam nebiyullaahi saalix nebiyullaahi dulkifli nebiyullaahi huud nebiyullaahi idriis nebiyullaahi isxaaq nebiyullaahi ismaaciil nebiyullaahi yacquub nebiyullaahi yuusuf nebiyullaahi haaruun nebiyullaahi daawuud nebiyullaahi sulaymaan nebiyullaahi zakariyaa nebiyullaahi yaxya nebiyullaahi yuunus nebiyullaahi shucayb nebiyullaahi ilyaas nebiyullaahi ilyasac waa nebiyullaahi ayuub nebiyullaahi luud shan iyo labaatankaas shan iyo labaatankaas qur-aanka magacyadooda lagu sheegay oo si qeexan oo si sariixa loogu caddeeyey qur-aanka kariimka magacyadaa qofku inuu barto ooy uga uga khaldamin magacyada kale bini aadamku ay leeyihiin oo markuu magacooda arko uu yidhaha alla ilaahay magacani waa magac rasuul oo rususha ilaahay ka mida oo ilaahay qur-aankiisa noogu sheegay waa inay uga duwanaadaan magacyada kale wa amaa hayruhum hayru alkhamsa waalcishriin shan iyo labaatankan qur-aanka lagu sheegay hayrkood waa rususha kale fayajibu calayhi shaksiga waxaa waajib ku ah an yacrifahum inuu barto rususha kale oo shan iyo labaatanka ka soo hartay ijmaalan min ijmaalin si guud inuu u barto si guud oo ijmaal ah inuu barto oo si guud maxaa loola jeedaa labaatan iyo shantan mooye ambiyo kale inay jiraan oo rusul kale ay jiraan oo ambiyada iyo rususha ilaahay aysan ku koobnayn shan iyo labaatankan qur-aanku uu sheegay inaysan ku koobnayn waa inuu qofku caqiideeyo oo ambiye intaa ka badan iyo rususha intaa ka badan in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo diray ilaa ilaahay wuxuu yidhi minhum man qasasnaa calayka wa minhum man lam naqsus calayk ambiyada waxaa ka mid a kuwa aanu kaaga sheekaynay nebiyullaahi moxamedow sala allahu calayhi wasalam waxaa kaloo ka mid a kuwa aanaanba kaaga sheekaynba kuwa aan qur-aanka lagu sheegin oo nebigeenna aan looga sheekaynin akhbaartooda sala allahu calayhi wasalam ayaa ka mid ah ambiyada ilaahay rususha ilaahay cadadkoodu aad u fara badan yahay marka in ilaahay rusul kale leeyahay oo aad u fara badan oo qur-aanka qisaskooda iyo akhbaartoodaba aan lagu soo hadal qaadin inay jiraan waa in si guud kuwaasna uu qofku u rumaysan yahay wayajibu calayhi waxaa kaloo qof walboo mukallafa waajib ku ah aydan laabashee sidii horeo kale an yactaqida inuu caqiideeyo ana allaha ilaahay subxaanahu wa tacaala bacatha ilaahay inuu soo saaray oo ilaahay uu soo diray annebiya nebiga ilaahay inuu soo diray nebigaasoo alummiya ee ummiga loo nisbeeyey waa nebigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayh yacni sifadan umminimada waa sifatu madxin linebiyina moxamed sala allahu calayhi wasalam kamaa annahaa sifatu dammin ligayri rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam sifadan alummiyi laleeyahay waa ammaanay u tahay nebigeenna calayhi salaatu wasalaam wamaa kunta tatluu min qablihi min kitaab walaa takhuduhu biyamiinika idan lartaaba almubtiluun a ilaah yidhi subxaanahu wa tacaala yacnii xikmada ummi looga dhigay nebigeenna sala allahu calayhi wasalam ummi waxaa la yidhaha alladii laa yaktub walaa yaqrac waa qofka aan waxna aqriyi karin waxna aan qorin qofkaasa waxaa la yidhaahaa ummi maxay tahay marka xikmada iyo sababta ka dambaysa in nebiga laga dhigay nebi aan waxna aqriyi karin waxna qoraynin ilaahay wuxuu yidhi wamaa kunta tatluu min qablihi min kitaab qur'aankan hortiis kitaab ma aadan aqriyi jirin nebiyullaahi moxamedu sala allahu calayhi wasalam walaa takhuduu biyamiinik midigtaadana waxba kuma aadan qori jirin idan lartaaba almubtiluun haddii aad wax aqriyi lahayd midigtaadana aad wax ku qori lahayd dadku way shakin lahaayeen oo waxay isdhihi lahaayeen qur-aankan nebigu uu inoo sheegayo sala allahu calayhi wasalam iyo axaadiistan iyo cilmigan faraha badan uu inoo sheegayo meelo kaleu ka soo akhristay meelo kaleu ka soo qortay dadku shubhadaasay keeni lahaayeenuu yidhi alle subxaanahu wa tacaala marka nebigeenna sala allahu calayhi wasalam sifada umminimada waa sifatu madxin wa mucjiza linebiyina moxamed sala allahu calayhi wasalam waa mucjizay u tahay ammaanay u tahay kamaa annahaa sifatu dammin ligayri rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam laakiin dadka kale rasuulka ka soo haray waa sifo aan u habboonayn oo yacni cay ku ah dadka kale dadka kale waxay ku tahay cayo haddii la yidhaha fulaan ummiyun hebel waa ummi oo laa yaktub walaa yaqra' waa caytaas oo qofka waxaa la dooni inuu ugu yaraan umminimada uu ka baxo yaktub wa yaqra' qofka ugu yaraan tacliimta asaasiga ah oo tacliimta bilowga ah waa inuu waxna qori karo waxna aqriyi karo laakiin nebigeenna sala allahu calayhi wasalam sifada umminimada ah ammaanay u tahay waa mucjiza min mucjizaati nebiyina moxamed sala allahu calayhi wasalam an yactaqida waa inuu caqiideeyo ana allaha subxaanahu wa tacaala bacatha inuu soo diray annebiya nebiga inuu soo diray sala allahu calayhi wasalam nebigaasoo alummiya ee ummiga loo nisbeeyey nebigaasoo alcarabiya ee carabta loo nisbeeyey nebigaasoo alqurashiya ee qabiilkiisa quraysh loo nisbeeyey nebigaasoo alhaashimiya awowgii loo nisbeeyey haashim nebiga awowgiisaa la dhihi jiray haashim sayidanaa sayidkeenna ah muxamedan sala allahu calayhi wasalam birisaalatihi inuu ilaahay fartiintiisa uu la soo diray fartiintii uu gaarsiinayey khalqiga in ilaahay noogu soo dhiibay nebigeenna sala allahu calayhi wasalam ilaa kaafati alkhalqi makhluuqa dhammaantoodna ilaahay uu u soo diray alcarabi waalcajam carab iyo cajami in loo soo diray nebigeenna sala allahu calayhi wasalam waalmalaa'ikati malaa'igtii ilaahay uu u soo diray waalinsi waaljin insiyo jinni ilaahay inuu u soo diray waaljamaadaati waxyaalaha xataa jamaadaadka ee xayawaanaadka aan ruuxa lahayn in ilaahay xataa u soo diray nebigeenna sala allahu calayhi wasalam sidaas qofku inuu caqiideeyo waa waajib oo sheekha wuxuu ku leeyahay waxaa qof kastee mukallaf ee muslima waajib ku ah inuu caqiideeyo nebiga risaaladiisu inay caam ahayd sala allahu calayhi wasalam ambiyadii iyo rusushii ka horreysay nebigeenna sala allahu calayhi wasalam risaaladoodu waxay ahayd risaalo khaas ah oo waxay khaas ku ahayd aqwaamtoodii iyo ummadihii iyo qabaa'ilkii iyo magaalooyinkii ay ka soo jeedeen uunbay rasuul u ahaayeenoo loo soo diri jiray amaa nebigeenna sala allahu calayhi wasalam wuu ka duwan yahay ambiyada iyo rususha kale wuxuu uga duwanaa in loo soo diray jamiici alkhalaa'iq min aljinni waalinsi waaljamaadaat kulli in loo soo diray nebigu sala allahu calayhi wasalam ولذلك waa ka إلaه yihi تباaرك الذي نزل الفرقاaن على عبده ليكوuنa للعاaلميiنa نdيiرا cاaلمka oo dhana loo soo diray نبga صلى الله عليه وسلم وmا أرسلناaka إلا رحمة للعاaلمين cاaلمka oo dhanu نaxariis u aهاa نبga صلى الله عليه وسلم haddii cاaلمkana waxaa soo gelaya مaلاaئgtii insigii jinigii جamاadaadkii kulli way soo gelaya haddii la yidhaaho jamaadaadka jamaadaadka see loogu soo diray nebiga salى اllahu عalayh wasalam irsaalka jamaadaadka loo soo diray nebiga salى اllahu عalayh wasalam waxyaalaha yacni aan ruuxaba lahayn in loo soo diray ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye ma aha irsaalu takliif ee waa irsaalu tashriif yacni jamaadaadka marka la leeyahay nebigu salى اllahu عalayh wasalam waa loo soo diray ama rasuul u ahaa loolama jeedo irsaalu takliif yacni in iyaga xuquuq dusha laga saaro xayawaanaadkaas jamaadaadka ah oo salaad lagu waajib yeelay oo soom lagu waajib yeelay oo cibaadaad lagu waajib yeelay sida innagoo kale risaalada annaga naloo soo diray nebigeenna sida ay tahay oo kale ma ahayn farqigaa u dhexeeyey waaba jamaadba waa kayru mukallaf laakiin maxaa jamaadaadka nebigu see rasuul ugu ahaa sala allahu calayhi wasalam wuxuu rasuul u ahaa waxaa weeye waa risaalatu tashriif nabigaa lagu sharfaayey salى اllahu عalayhi wasalam nabigaa lagu sharfaaye waxaa la tusinayey inuu ka fadli badan yahay kana duwan yahay ambiyadii iyo rusushii kale oo risaaladooda ay ku gaabnaan jirtay qoomkooda iyo waddamada ay ka soo jeedaan risaaladooda ay ku gaabnaan jirtay marka risaalada jamaadaadka nebiga loo soo diray waa risaalaةu tashriif laa risaalaةu takliif risaalo mukalafnimo ma ahayne nabigaa lagu sharfaayey salى اllahu عalayhi wasalam walidaalika xadiiska imaamu muslim uu saxiixiisa ku warinayay ayaa nebiga salى اllahu عalayhi wasalam markuu jihaadka ka yimid ayuu wuxuu arkay jebalka la yidhaaho jebalu uxud jebalu uxud markuu arkay nebiga salى اllahu عalayhi wasalam wuxuu yidhi haadaa jabalu yuxibunaa wa nuxibuh buurtan jabal uxud la yidhaaho waa jebalna jecelu yidhi nebigu salى اllahu عalayh wasalam innaguna waan jecelnaha yidhi nebigu salى اllahu عalayh wasalam marka jamaadaadka waxaa nebiga loogu soo diray waxaa weeye nebiga inay jeclaadaan ku sharafoobaan risaalada nebiguna ay noqoto risaalo caam ah ee ka duwan risaaladii ambiyadii iyo rusushii hore wa anna shariicatahu nebiga shareecadiisana sala allahu calayhi wasalam qofku waa inuu caqiideeyo nasakhad shareecada nebigu inay nasakhday asharaa'ica shareecooyinkii inay nasakhday shareecooyinkaasoo almutaqadimata ee ka horreeyey shareecooyinkii nebiga salى اllahu عalayhi wasalam waxaa kaloo qofka waajib ku ah inuu aamino shareecada nebigeena salى اllahu عalayhi wasalam in lagu nasakhay jamiicu sharaa'ic alsaabiqa almutaqadima shareecooyinkii ka horreeyey shareecada nebigeena salى اllahu عalayhi wasalam sida kitaabkii injiil kitaabkii towraad kitaabkii zabuur kutubtaasoo dhan waxaa lagu nasakhay kitaabkeenna qur'aanka ah ee uu la yimid nabigeenu salى اllahu عalayhi wasalam wallaahu fadalah meeshaa waxaa wanaagsan nusqooyinka dhigaya waana allah saasaa wanaagsan inaan u aqrino waana allaha ilaahay fadalahu inuu nabiga fadilay salى اllahu عalayhi wasalam qofku waa inuu caqiideeyo waa inuu caqiideeyo ilaahay inuu fadilay nabigeena salى اllahu عalayhi wasalam calىa saa'iri اlmakhluuqaat makhluuqaadka dhammaantood in laga doortay lagana fadilay nebigeena salى اllahu wasalam wabaaraka calayh wa manaca inuu ilaahay diiday qofku waa inuu caqiideeyo sixata towxiidi towxiidka ansixidiisa towxiidka ansixidiisa in ilaahay diiday oo biqowli laa ilaaha ila اllah laa ilaaha ila اllahu qowlkiisa oo keli ah inuu towxiidku ku ansaxo ilaahay inuu diiday qofku waa inuu caqiideeyo ilaa in adaafa naadiqu qofka dhawaqaya oo towxiidka ku dhawaqaya inuu ku daro maahane ilayhi towxiidka xaggiisa inuu ku daro maahane muxammadun rasuulullah inuu ku daro maahane waxaa kaloo waajib qof walbo muslima ku ah inuu aamino oo caqiideeyo laa ilaaha ila allahu oo keli ah inaan lagu islaamaynin qofkuna uusan ku noqonaynin muwaxid ahlu towxiid uusan ku noqonaynin gaalnimona aan looga baxaynin laa ilaaha ila اllahu oo keligee ilaa qofku inuu ku daro mooye muxammadun rasuulu اllah oo qofku ilaa uu ka qiro risaalada nebiga salى اllahu عalayh wasalam oo nebiy llaahi moxamed inuu rasuulkii ilaahay yahay ilaa uu ka qiro muslimna lama dhihi karo waa muwaxidna lama dhihi karo wa alzama ilaahay inuu ku laasimiyey qofku waa inuu aamino subxaanahu wa tacaala alkhalqa makhluuqa dhammaantood tasdiiqahu nabiga rumayntiisa salى اllahu عalayh wasalam fii kulli maa shay kastana nabiga lagu rumeeyo shaygaasoo akhbara ilaahay uu khabray bihi shaygaas can illaah ilaahay xaggiisa uu ka khabray oo min umuuri dunya waalaakhira arrimaha adduunyada iyo aakhirada ah waxaa kaloo qof walba waajib ku ah inuu caqiideeyo oo uu aamino in ilaahay makhluuqaadka dhan uu ku waajib yeelay inay rumeeyaan nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam oo ay ku rumeeyaan wax walboo xagga ilaahay uu nooga sheegay nebigu sala allahu calayhi wasalam ha noqdo arrin adduunyo ku saabsan oo adduunyada habkan aan u mucaamalaynayno iyo habka aan u dhaqmayno iyo tacaamulkeenna iyo mucaamaladeennu sida ay ku xidhan tahay ha noqoto aakhirada waxyaalaha naga horreeyey qabrigii iyo siraadkii iyo xisaabkii iyo miisaankii arrimahaasoo dhan wax walba uu sheego inuu ka run sheegayo nebigu sala allahu calayhi wasalam wayejibu waxaa kaloo waajib ku ah calayhi qof kastaee mukallafa aydan sidii horoo kale an yacrifa inuu barto anna nebiya nebiga sala allahu calayhi wasalam wulida in lagu dhalay nebiga sala allahu calayhi wasalam bimakata fii maka magaalada maka gudaheeda in lagu dhalay nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam qof walba waa inuu barto oo wa bucitha la soo saaray bihaa fiiha ay maka dhexdeeda lagu soo saaray waxaa kaloo qof walba waajib ku ah waxyaalaha la yidhaaho addaruuriyaatu min siirati الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam waxyaala waxaa jira la yidhaaho addaruuriyaat min siirati الnabiy salى اllahu عalayhi wasalam waxyaalaha daruuriyaadka ahoo ugu yar oo siirada nebiga salى اllahu عalayhi wasalama ka mid ee asaaska siirada ah inuu qofku barto waa waajib waajib wey maxaa yeelay daruuriyaadka siirada waxyaalaha daruuriyaadka ahoo yacni saasna aan u dhib badnayn oo qof walbana ay fahmi karto waxyaalahaas waxaa ku xihan oqoonsiga nebiga salى اllahu عalayh wasalam qofku inuu nebiga oqoonsado waxaa ku xihan waxyaalaha daruuriyaadka ah ee siirada kuwooda ugu yar yar ka mida waa inuu barto waa waajib oo kow wuxuu ogaanaa in nebiga uu ku dhashay salى اllahu عalayh wasalam magaalada maka magaalada maka almukarama inuu ku dhashay nebigu salى اllahu عalayh wasalam uu dhashay sanadka la yidhaaho caamulfiil sanadkii maroodigu uu soo weeraray kacbada uu soo weeraray sanadkaa inuu dhashay nebigu salى اllahu عalayhi wasalam weerarkaas maroodiga ee kacbada uu soo weeraray markuu dhacay bacda khamsiina yowma konton maalmood ka bacdi ayuu nebigu dhashay salى اllahu عalayh wasalam markii laga joogo weerarkii maroodiga ee uu soo weeraray kacbada markii bilahanka la yidhaaha lagu xisaabo oo miilaadiga ahna waxay ahayd bishii abriil bishii abriil shan boqol toddobaatan iyo kowdii bisha abriil shan boqol toddobaatan iyo kowdii ayuu dhashay nebigeenu sala allahu wasalam wabaaraka calayh wahaajara inuu haddana nebigu u haajiray sala allahu calayh wasalam ila almadiina magaalada madiina almunawara inuu nebigu u haajiray qofku inuu ogaado oo u barto waa waajib oo magaalada maka nebigu sala allahu calayh wasalam uu ku dhashay uu ku barbaaray diintuu ku faafiyey ilaa saddex iyo toban sano saddex iyo toban sanuu diinta ku faafinayay magaalada maka almukarama nebigu sala allahu calayhi wasalam ka bacdina nebigu sala allahu calayhi wasalam saddex iyo toban sano markuu diinta ku faafinayay maka wuxuu u soo haajiray magaalada madiinatu almunawara wa tuwafiya nebiga in lagu oofsaday sala allahu calayhi wasalam fiiha magaalada madiine gudaheeda in magaalada madiine gudaheeda nebigu uu ku geeriyooday sala allahu calayhi wasalam waa inuu qofku uu rumeeyo waa toban sano ka bacdi markuu toban sano joogay magaalada madiinatu almunawara ayaa ilaahay halkaa ku oofsaday nebigu sala allahu calayhi wasalam wa dufina haddana in lagu aasay nebiga sala allahu calayhi wasalam fiiha fi lmadiinati almunawara magaalada madiinatu almunawara inuu ku aasan yahay nebigeenu sala allahu calayhi wasalam waa inuu qofku intaa fahmo wa annahu rasuulku sala allahu calayhi wasalam abyadu lowni midabkiisu inuu caddaa waa inuu qofku barto oo uu ogaado sifaadka nebiga sala allahu calayh wasalam iyo suurada nebigu see u ekayd qaabka ilaahay u abuuray sida quruxda badan ee ilaahay u abuuray nebiga salى اllahu عalيyه wasalam waa inuu qofku fahmo wa annahu nebigu salى اllahu عalيyه wasalam abyadu lowni midabkiisu inuu caddaa musharabun bixumra musharabun in la cabsiiyey oo lagu qasay bimacnaa mukhaladaa loola jeeda aan musharabka musharabun mukhaladun midabka caddaantiisa in lagu qasay bixumratin guduud caddaan weyda ma ahayne caddaan guduud uu ku dhex qasan yahay ayuu ahaa midabka nebigeenu salى اllahu wasalam wabaaraka calayh wa annahu waa inuu qofku barto nebiga salى اllahu calayhi wasalam akmalu naasi dadka midka ugu kaamilnimada badan inuu yahay khalqan min khalqin xagga abuurista iyo wa khuluqan min khuluqin xagga dabeecadda iyo dhaqanka waa inuu qofku caqiideeyu aamino oo u barto nebigu salى اllahu calayhi wasalam dadka abuurista markii la yidhaah qaabka loo qurxiyey iyo qaabka quruxda badanoo loo abuuray cid sidaa loo abuuray inaysan jirin cid sidaa loo abuuray oo quruxda badan inaysan jirin waa inuu haddana ogaado habka nebigu salى اllahu عalayhi wasalam dabeecadiisa iyo akhlaaqdiisu ay ku dhisnayd qof sidaa dhaqankiisu u qurux badan yahay inaysan jirin oo ilaahayba uusan abuurinin subxaanahu wa tacaala guud ahaan marka sheekhu wuxuu ku leeyahay wa biljumlati hadalka duuduubkiisii faqad jacala allahu subxaanahu wa tacaala khalqa badanihi ashariif nebiga jasadkiisaoo sharafta badnaa ilaahay wuxuu yeelay calaa hay-atin qaab lam yadhar qablahu walaa bacdahu khalqun aadamiyun mihluh cid nabiga uga horreysana aysan jirin quruxdaas cid nabiga uga dambayn doontaana aysan jirin fakulu maa yushaahadu min badanihi salى اllahu عalayhi wasalam aayaat wa mucjizaat liman shaahada nebiga jirkiisa iyo quruxdiisa waxay ahaayeen mucjizooyin iska socda iyo aayaad wahiyo tadullu waxay tusinaya calaa cadiimi akhlaaqi baadini nebiga akhlaaqdiisa gudahana in akhlaaq weyn ilaahay uu ku manaystay subxaanahu wa tacaala fa ina almushaahida aldaahira mashaahida adaahira waxyaalaha la arkayo muuqda tadullu waxay tusinaya cala albaatin gudahay tusinaya waxa gudaha ku jira wadaalika kaasina daliilun wuxuu tusinaa calaa maa awradahu fii qalbihi waxa ilaahay nebiga qalbigiisa uu ku soo arooriyey salى اllahu عalayhi wasalam min alculuum wاlmacaarif wاlfuhuum wاllataa'if fahmada qaaliga ah oqoonta cilmiga xikmadaha qarqarsoon oo ilaahay qalbiga nebiga uu ku shubay salى اllahu عalayh wasalam waraxima allahu allah u naxariisto saaxiba alburda sheekha kitaabka burdaha iskale xayثu yaquulu wuxuu leeyahay فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصدفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم وحير فهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو نبي تم معناه وصورته نبي معنيه سنة وتام نقضي سورة دي سيئ كي سنة ويتام نقضي uma markaa kabacdi istafaahu nabiga waxaa doortay salى اllahu عalayh wasalam xabiiban xaaluu yahay mid la jecel yahay baari'u nasami nafafyaalka allihii abuuray ayaa haddana xabiib ka dhigtay oo doortay munazahun waxaa laga fogeeyey nebiga salى اllahu عalayh wasalam can shariikin qof shirko kula noqda fii maxaasinihi nebiga wanaagyaalkiisa nebiga wanaaggiisa iyo wanaagyaalkiisa qof shirko kula noqda ilaahay waa ka fogeeyey waana u diiday fa jawharu اlxusni wanaagga jawhartiisa oo fiihi nabiga ku sugan hayru munqasimin mid aan qaybsamaynin jawharta wanaagga ee nabiga ilaahay ku manaystay dadka uma qaybsami karto waa qurux ilaahay ku khaas yeelay waa macaani iyo akhlaaq ilaahay uu ku khaas yeelay nabiga salى اllahu عalayh wasalam waraxima allahu bacda alcaarifiin xayثu yaquul culimmada qaarkood waxay yidhaaheen waajmalu minka lam tara qadu cayni وأكمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء وأجمل منك الروح كقروح بدن لم ترى قد ولي ما أركن عيني الشيء إنده يقول ما أركن إنده يقول ما قبن روح كقروح بدن وأكمل منك الروح ككامل لما بدن لم تلد النساء ضمرك ما يسن دلن خلقت والغو أبوري مبرأ حالة الروح لقبري لي من كل عيب ceeb kasta lagaa baryahay kaannaka waaba adigoo nabiyullaahi moxamedow sala allahu calayh wasalam qad khuliqta waaba iyadoo adiga lagu abuuray kamaa tashaau sidii aada doonaysay sidii aada rabtay quruxdii aada rabtay waxaad moodaa ilaahay inuu la socday subxaanahu wa tacaala saad doonaysaba ilaahay uu ku abuuray waraxima allahu bna alfaarid xayثu yaquul sheekh ibnu alfaarid wuxuu yidhi isaguna wacalaa tafanuni waasifiihi dadka nabiga tilmaamaya nooc noocintooda hadba hadba nooc ay u tilmaamaan bixusnihi nabiga wanaaggiisa ay tilmaamaan hadba nooc ay u tilmaamaan yafni zamaanu zamanka dhan wuu baabi'i oo wuu tegi walxaal fiihi nabiga salى اllahu عalayh wasalam maa shay uu ku sugan yahay shaygaasoo lam yuusafi horay aan loo tilmaamin si kastoo nebiga loo ammaano adduunyadu waxay baabi'i weli ammaan dheeraada oo aan laga sheegin iyadoo nabiga ay ku sugan tahay salى اllahu عalayh wasalam wallah subxaanaه wa tacaala